bismillaahi raxmaani raxiim duhurnimo wanaagsan kulanti wacan oo wanaagsan kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka radio muqdisho oo hadaan oo kale aad kala jaanqadaan marwada madaxweynaha dalka iyo wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalka ee soomaaliya ayaa maanta kormeer ku tegay qaar ka mid ah goobaha ay ka soconayaan imtixaanaad ka midaysan oo ay qaadayso wasaaradda waxbarashada dalka shir looga hadlayo wadamada dhaqaalahoodu ay soo korayaan oo ay ka qaybgaleen mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda ayaa maanta ka furmay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya wasaaradda tamarta xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa codsi u jeedisay shirkadaha korontada dalka inay qiimadhimis ku sameeyaan sidii qiimadhimis ugu samayn lahaayeen bulshada isticmaasha korontada si loo dabagalo baahiyaha ay dadkaasi leeyihiin golaha wasiirada cusub ee dalkaasi tarkigan ah waxay ansixiyeen deeq lacag ah oo la siin doono dowladda soomaaliya akhbaaraadka caalamkana waxaa ka mid ah shaqaalaha tareenada ee dalkaasi faransiiska oo gebi ahaanba joojiyey shaqadii ay ka wadeen gudaha dalkaasi
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda fmk ee dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aalada satalaydka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena rediyo muqdisho net iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka rediyo muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
intaasi waxay ahaayeen akhbaaraadka caalamka kuwooda ugu door karoonaa haatanna iyagoo ballaaran marwada madaxweynaha dalka iyo wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa maanta kormeer ku tegay qaar ka mid a goobaha ay ka soconayaan imtixaanaad ka midaysan oo ay qaadayso wasaaradda waxbarashada dalka ibraahim guudle isxaaq ayaa inoo eegaya
wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee dowladda federaalk ee soomaaliya iyo marwada madaxweynaha dalka oo ay weheliyaan wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda soomaaliya iyo mas-uuliyiin kale ayaa maanta waxa ay kormeer ku tageen dugsiga sare ee sheekh xasan barsame dugsiga sare ee yaasiin cismaan iyo xarunta jaamacadda ummadda soomaaliyeed oo intaba ka mid a meelaha uu ka socdo imtixaan ka midaysan oo ay qaadayso wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda soomaaliya mas-uuliyiintan oo kormeeray fasalada ay ardayda imtixaanka ku galayaan islamarkaana ardayda imtixaanka galaysa u qaybiyey biyo ay cabaan intaay imtixaanka ku jiraan ayaa ugu horeyn gudoomiye ku-xigeenka ururka haweenka qaranka soomaaliyeed canab xasan cilmi oo xubnaha kormeerka sameynayay ka mid ahayd waxay uga mahadcelisay hooyooyinka soomaaliyeed sida ay caruurtooda ugu dadaaleen in heerkan waxbarasho ay soo gaarsiiyaan haddaannahay hawlooyinka soomaaliyeed ee soo barbaariyay carruurtan ee ka soo saaray waxbarashada wakhtiga adag ay ku dhex dhasheen ku dhex koreen waxna ku soo baray waalidiintana waxaa lala jasakalla qayr ilaahay idinka sii abaalmarin iyo taageerista aad taageerteen ee hooyo waliba ay tiri cunugga waa inaad imtixaanka dowladda gashaa waalidku laftigiisu wuxuu ka qaatay waajibaad weyn iyo wacyigelin weyn wuxuu ku dhiirigeliyay ilmihiisii inuu imtixaanka dowladda fadhiisto wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda federaalk ee soomaaliya mudane cabdulaahi bilan nuur ayaa sharaxaad ka bixiyey tirada ardayda imtixaanka midaysan sanadkan u fadhiisatay iyo xarumaha ay ku galayaan waxaa wasaaradda waxbarashada sharaf weyn u ah inay maanta marayso imtixaankii shahaadiga ahaa ee dugsiyada sare maanta maalintii afraad iyadoo ay gelayaan imtixaanka u fadhiisanayaan dhammaan gobollada dalka sagaal iyo toban kun boqol iyo labiyo toban arday magaalada xamar afartan iyo toddoba goobood ayaa xamar ku gelaysa imtixaanka gobolladana lix iyo toban goobood ayaa lagu gelayaa waxaa sharaf weyn noo ah maanta waftigaasi inuu noo yimaado inuu ardada u qaybiyo sharaab iyagoo ku dhiirigelinaya yacnii qarannimada in kor loo horay loo qaado wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee dowladda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed cabdi xayir maareeye oo u hambaliyey ardayda imtixaanka sanadkan u fadhiisatay ayaa ugu baaqay shacabka soomaaliyeed inay gacmaha isqabsadaan oo ay ka shaqeeyaan horumarka dalkooda haddaynu inna ku waxqabsanno innakaa guusha gaadhayna adduunkuna wax baynala qaban karaya haddayna innagu gacmaha isqabsan oo u diyaar garoobin inaynu waxqabsanno cidina waxyna lama qaban karto marka shacabka soomaaliyeed waxaan leenahay ha la iskarab istaago berri baa dhiman sidaasoo kale wayn carruurta biyo iyo cabbitaan ganacsatada iyo dadka waxhaysta iyo dadka warshadaha leh waxaanu ku dhiirigelinaynaa inay berri oo kama dambaystii ah maanta iskuullo badan baanu tagnay kulligood waxaan isku dayaynaa meelaha taxaawun ka socda inaanu biyo geyno iyo cabitaan sidaa uu sheegay wasiirku waxaa nala jira tiimam kale oo iyaguna iskuulo kale maraya oo marwada madaxweynuhu ka mid tahay maama sahra waxaan doonaynaa dadka soomaaliyeed ku dhiirigelinaynaa hadday itixaankan tahay iyo hadday wax kaleoo dalka loo qabanaya tahay hadday dibudhiska tahay hadday dadka dhibaataysanee la caawinaya tahay hadday dadka dhibaataysan aan waxba haysan la afurinaya tahay rabadaan baa soo gelaysa ummadda soomaaliyeed ninba shilinka uu hayo waa inuu qofka kale ku caawiyo marwada madaxweynaha dalka marwe sahre cumar xasan ayaa u hambaliyeysay ardayda imtixaanka galaysa iyo wasaaradda waxbarashada soomaaliya waxayna sidoo kale u sheegtay dhallinyarada soomaaliyeed inay yihiin mustaqbalka dalka islamarkaana dowladda soomaaliyeed ay mar walba garab taagan tahay dhallinyaradeenna soomaaliyeed dalka iyo dadkaba iyagay sugayaan inay maaragtay ay kor u qaadaan waxqabadkooda iyo maarata waxbarashadooda dowladdoodana haddii ilaahay idmo way garab taagan tahay waadna arkaysaan berigii dhibka aanu qabnay meeshaannu joognay dad badan baa og dhallinyarada qaar inay ogeyn baa macquulah laakiin hadda alxamdulilaah waa soo kabanaynaa waa annagaas idin garab taagan rabna inaad maaragtay waari mayside maaragtay war ha ka haro inaan hawshii wax ka qabanno carruurtii garab istaagno aad iyo aada umahadsantihiin waxaa maalintii afaraad in ka badan afartan xarumood oo ku yaala magaalada caasimadda ee muqdisho ka socda imtixaan ka midaysan oo ay qaadayso wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda soomaaliya waxaana meelaha qaar imtixaanka uu ka socdo sidoo kale ku sugnaa haween soomaaliyeed oo ka shaqaynaya nadaafadda goobahaasi
shir looga hadlayay wadamada dhaqaalahooda uu soo korayo ayna ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda federaalka ee soomaaliya ayaa maanta ka furmay magaalada tan muqdisho waryahayaga cabdirashiid nuur ibraahim waa kan sugu stuudiyaha igula sugan
shirkan wadatashiga ay soo qabanqaabisay wasaaradda qorshaynta iyo iskaashiga caalamiga dalka ayna ka qayb galeen mas-uuliyiin ka socotay qaar ka mid a wasaaradaha dowladda federaalka iyo xubno ka socday qaramada midoobay ayaa maanta lagu qabtay magaalada muqdisho iyadoona looga hadlayo shirkan sidii iskaashi ay u yeelan lahaayeen wadamada dhaqaalahooda soo korayo ee soomaaliya qaybta ay ka tahay mas-uuliyiintan ka socday qaramada midoobay iyo wasaaradaha dowladda federaalk soomaaliya ayaa isdhaafsaday aragtiyo la xiriira halka soomaaliya ay iminka ka joogto arrimaha dhaqaalaha wax soo saarka teknolojiyadda siyaasadda iyo arrimaha bulshada iyadoona xubnihii ka socday jamciyadda qurumaha ka dhexaysa ay aada u ammaaneen horumarka ay dowladda soomaaliya ay ka samaysay arrimahaasi xogayaha joogtada ee wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga dalka mudane cabdicasiis cabdi diirshe oo warbaahinta qaranka la hadlay shirka kadib ayaa faahfaahin ka bixiyey waxyaabaha looga hadlay shirka
shirkan kolley wuxuu ku saabsanaa iskaashiga wadamada soo koraya sida isaga kaashan lahaayeen horumarintooda xagga maaragtay iisheeg waxsoo saarka teknolojiyada xagga siyaasadda arrimaha bulshada dhaqaalaha intaasba waxaa waa inay iska kaashadaan waxaa hadda la aruurina xog dhab ah oo arrintaas ku saabsan bal xiriirada ka dhexeeya wadamada soo koraya soomaaliya weligeed taariikhdeeda waxay ahayd wadamadii ugu horreeyay ee dhisay wadamada la dhihi jiray mataqaanaa dhexdhexaadka soomaaliya dhistay wadamadii dhisay ku jirtay waxaa kaloo soomaaliya ay kasoo qeyb qaadatay dhisidii african unionka soomaaliya qeyb ayay markasta ka ahayd wadamada soo koraya inay ka xoroobaan maaragtay gacanta shisheeye marka annaga runtii aad iyo aadaan ugu faraxsannahay maanta inay jirto iskaashi cusub oo aan rabno inaan la samayno wadamada soo koraya waanu ku dadaalaynaa insha allahu tacala
axmed xuseen axmed oo ka socday jamciyadda qurumaha ka dhexaysa oo shirka kadib aan la kulmay ayaan weydiiyey waxyaabaha shirkan uu kusoo kordhin karo soomaaliya iyo dowrka qaramada midoobay ee kaqaadaee ka geysan karto hirgelinta shirkan waxaa jirto fursado badan oo xagga dowladda ah waxaa kaloo jirto fursado soo ifbaxaya oo ay hayso dowladda soomaaliya waxaana jirto shaqooyin badan oo laga caawiyey dowladda oo ay gacan ka geysatay deeqbixiyaasha caalamka iyo wadashaqaynta kala dhexayso beesha caalamka iyo iskaashi wadamada soo korayo tan waxa ay si gaar ah u taabanaysaa in ay dowladda ka caawiso waxyaabaha aan khibradda u leenahay waa waxa hadda halkan aan u joogno shirkan halka maalin ah ee ka dhacay magaalada muqdisho iyo waxa uu imaanayaa xilli dowladaha dhaqaalahooda soo koraya ay sameynayaan iskaashi ku saabsan dhinacyada warshadaha siyaasadda dhaqaalaha iyo arrimo kale si wax looga qabto arrimahaasi
wasaaradda tamarta ee xukuumadda federaalka ee soomaaliya ayaa u jeedisay codsi shirkadaha korontada dalka sidii ay qiimo dhimis ugu sameyn lahaayeen bulshada si loola jaan si ay iskula jaanqaadaan baahiyahooda waryahayaga muxiyidiin macalin ayaa inoo faahfaahinaya qodobkaasi wasiiru dowlaha wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha ee xukuumadda soomaaliya sahre cabduqaadir ayaa kormeer ku tagtay xarunta shirkadda korontada beeko si loola socdo howlaha shirkaddu ay u hayso shacabka islamarkaana mas-uuliyiinta wasaaraddu shirkadda ay la wadaagaan baahiyaha bulshada ee dhinaca korontada sahre cabduqaadir wasiiru dowlaha wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha ayaa qaybqayb u kormeertay xarunta ugu weyn ee shirkadda beeko ee magaalada muqdisho iyadoo ay weheliyeen mas-uuliyiinta shirkadda madaxa howlgelinta ee shirkadda korontada ee beeko cawiltooxow khayre ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin in mas-uuliyiinta wasaaradda tamarta ay arkaan howlaha kala duwan ee dhinaca korontada ah ay u hayaan bulshada soomaaliyeed maanta waxaana soo booqatay wasiiru dowlaha tamarta wasiiru dowlaha tamarta doctoresa sahra cabdiqaadir sahra cabdiqaadir cabdiraxmaan waxay aragtay waxqabadka iyo dadaalka beeko indheheeda ay ku aragtay sida wax loo qabtay waxay aragtay dhallinyaro soomaaliyeed oo shaqaynaaya oo dalkooda iyo dadkooda daacad u ah waxay aragtay investmentiga ama maalgelinta ay dadka soomaaliyeed u quureen dalkooda inay gashadaan runtii waxaan dhihi lahaa wasiiraddu indheheeda ku aragtay sida wax loo qabtay waxaan rajaynayaa inay qaadato aragtidii hore ee qabtay aragti ka duwan oo wadaninimo wasiiru dowlaha wasaaradda tamarta ee xukuumadda soomaaliya sahre cabduqaadir ayaa sheegtay in mas-uuliyiinta shirkadda ay kala hadashay dhinacyo badan oo qaybna ay ka tahay sidii shirkaddu qiimo dhimis ugu samayn lahayd adeega koronto oo ay siiso bulshada si loola jaanqaado baahiyahooda
waxaan leeyahay shirkadaha kale ma aha beeko oo keliya ee magaalada muqdisho kama dhisna shirkado badan oo koronto dhaliya ayaa magaalada ka dhisan siyaasadda wasaaradda waxay tahay inay kormeerto oo ay kuur gasho shaqooyinka ay qabtaan shirkaduhu shirkadaha kalena sidaasoo kale ayaan u tegi doonaa oo aan u arki doonaa waxqabadkooda haddii alla idmo waxaan halkaan rabaa inaan shirkadda u sheego siday noo sheegeen waxa ay sameeyeen qiimo dhimis waxaan leeyahay ku dara qiimo dhimis kale waayo shacabka soomaaliyeed baahidiisa badan waa la socotaan waxaan ka soo kabanaynaa burbur korontadu waa nolosha bini aadanka waa lagama maarmaan waa wax maaragtay nolosha ku dhisan marka waxaan leeyahay qiimo dhimis codsi maadaama aan maanta idinkala soo qayb galay aan idin imi waxaa idinka codsanayaa inaad hoos usii dhigtaan sicirka qiimaha shacabka aad ku siisaan korontada dadaalada loogu guurgalayo howlaha shaqo ee shirkadaha korontada dalka ayaa sahli kara in wax badan ay ka beddasho qiimaha korontada oo dadka qaar ay ku tilmaameen inay tahay mid aad u sarraysa iyadoo soomaaliyana lagu tiriyo inay ka mid tahay waddamada ugu qiimaha sarreeya marka laga hadlayo dhinaca adeega korontada
golaha wasiirada cusub ee dalkaasi tarkiga ayaa ansixiyey lacag deeq ah oo ay siinayso bil walba dowladdaasi tarkiga dowladda soomaaliya taasi oo gaaraysa laba milyan oo dollarka maraykanka cabdirasaaq sheekeeye ibraahim sheekeeye ayaa inoo faahfaahinaya qodob-wareedkaasi golaha wasiirada cusub ee dalka turkiga ayaa ansixiyey lacag deeq ah oo bil weliba dowladda turkiga ay siinaysa soomaaliya taasoo gaaraysa laba milyan guud ahaan isku darkeeduna ay dhan tahay afariyo labaatan milyan wargeyska rasmiga ee dowladda turkiga ayaa maanta oo talaadaha warkan shaaciyey wuxuuna caddeeyey in lacagahani kaalmada ah lagu kaabayo miisaaniyadda dowladda soomaaliya iyo adeegyada hay-adaheeda iyadoona loo siinayo soomaaliya si qaybqayb ah qaybta ugu horaysa ayaa waxay noqonaysaa lix milyan oo hal mar la siinayo soomaaliya kadib markii lasoo mariyo wasaaradda arrimaha dibadda ee turkiga si looga dhigo qaab heshiis labada dal ay gaareen sida laga warqabo